بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إن, إن شاء الله تعالى waxaynu gudageli maanta oo bisha koob iyo tobnaad ee dilqacda ay saddex iyo labaatan tahay kun afar boqol iyo koob iyo afartan waafaqsan afar iyo tobanka julaay labada kun iyo labaatan muqadimada iyo hordhaca kitaabka la yidhaahdo mukhtasaru ladiif lishaykh alcallaama cabdallah ibnu cabdiraxmaan baafadli ama abufadlin oo baafadlin waa had iyo jeer luqada ay isticmaalaan xadaarimada iyo yemaniyiinta in badan oo ay uga jeedaan abufadlin baa makrama hadday ahdaan waa abu makrama waaya taasi oo markaa ka tirsan duruusta la dhigayo dowratu imaam almalik markaa oo ah tii shan iyo tobnaad ilaahay subxaana wa tacaala dowrada iyo duruusta lagu bixinayo mid naafica allah ha ka dhigo hana inooga dhigo mid sii joogtowda waayo sanadka way qaan gaadhay maadaamay shan iyo toban jir gaadhay waa wax ilaahay loogu mahadnaqo wey marka kitaabka mukhtasaru ladiif ee aynu sheegnay caalimka ka mid ah culimada madhabka shaaficiyada siiba culimadii qarnigii sagaalaad waayo siddeed boqol iyo kontonkii ayaa uu dhashay sagaal boqol iyo siddeed iyo tobankiina waa uu dhintay raximahu allahu tacaala raxmatan waasica turaad fiican oo dhaxalgalana waa inooga tegey oo uu ka mid yahay mukhtasaru lkabiir oo kanka ka weyn ah ee magaca uu aada ugu caanbaxayna ay tahay muqadamatu alxadramiya kitaabkaasi waa uu ka tegey oo waa kutubta uu inooga tegey waxa kale oo uu inooga tegay mukhtasaru ladiifkan aynu hayno waa ka mid kutubta turaadka ah uu imaamkaasi inooga tegey mansakulxaji baa ka mid ah xilyat lbarara fi adkaari alxaji waalcumra risaalad falaga ku saabsan buu ka tegey nusat lkhaadir fi adkaari lmusaafir aduu kutub badan buu inooga tegey runtii kitaabkiisa muqadimatu alxadramiyana waa la og yahay sida ay fuqahada shaaficiyadu u daneeyeen bal a'immadoodii ugu waaweynayd ee markii dambe ay ku soo gebagabeeyeen inay a'immadooda waaweyn yihiin oo labadii shaykhayn ee ibnu xajar alhaytami iyo maalan waxa weeye shamsudiin alramli ashaaficiyu sagiir labaduba sharax bay ku leeyihin a'imo badan oo kalena waa ku leeyihi marka waxaad arkaysaa kutubtiisa sida loo daneeyey kan laftiisa a'imo badan baa kuleh kuwa hor iyo kuwa dambeba marka waxaad arkaysaa shiikha kutubtiisa sida loo daneeyey iyo maqaamka waa a'imada shaaficiyada ka joogay kitaabkiisan mukhtasarka ahi ee iska koobani oo runtii muqadimatu alxadramiya la odhan karo waa muqadimatu lmuqadima muqadimadaasu isna usii muqadimo yahay ma isaga laftiisaa laga soo gaabiyey mise isagoo gaabin uga jeeda buu isna gaar u alifay ta dambay u dhowda inaanu waxba ka soo gaabine uu waxa weeyaan sidiisa u alifay laakiin uu mukhtasarulmukhtasar yahay mukhtasarkaa kale mid laga sii gaabiyey oo isaga laakiin aan sidiisa loo raacin ay tahay waayo had iyo jeere mukhtasarka marka kitaab laga soo gaabiyo had iyo jeer waxaa macruuf oo la yaqaanaa kitaabkaa hore warkiisii oo duuduuban aan waxba ka maqnayn in lasoo gudbiyo dee labada kitaabna halkay ku joogaan isku kitaab maaha oo kitaab kitaabkaa hore laga soo wada xulay oo laga soo saaray maaha ee waa kitaabuu shiikhu kana mukhtasar ladiifa ka dhigay kana mukhtasar kabiira ka dhigay marka ay sidaa tahay shiikha waxba tarjamadiisa intaa uga dhaafi mayno maadaama hadalka inaynu koobno rabno oo dowladana aynu doonayno si kooban arrinkeeda inaynu u gudbinno intaasaa khulaaso inoogu filan ciddii rabto isagoo ka sii faahfaahsan taraajumta kutubu ahlilcilmi bay ka eegi laakiin waa shiikha culimmadii qarnigii sagaalaad ilamaa qarnigii tobnaad awalkiisiiba maadaama uu ku leeyahay siddeed iyo toban sano mawduuca kitaabku ku saabsan yahay waa fiqiga fiqiga ayuu ku saabsan yahay fiqiguna marna waa fiqu lakbar oo waa ka caqiidada oo labada fiqi ka caqiidada ayaa weyn labaduba waa fiqi marna waxa weeye waa fiqigan furuucda ee had iyo jeer la yaqaane min kitaabi طahaara ka bilaabma ilaa kitaabu اlcitqi ama ilaa kitaabu اliqraar marba si loo dhigaba bacdu ahli اlcilm qolana waxay ka bilaabaan had iyo jeer طahaarada marka dambena waxay ku gebagabeeyaan citqiga waa see shaaficiyadii u badan yihiin iyagoo labada qoloba odhaahda halkay ku gebagabaynayaan ama baabkay ku gebagabaynayaan uga jeeda tafaa'ul اlxasan saadaalin wanaagsan oo qolada citqi ku gebagabaysayna allahayow cilmiga aanu soo barannay naarta kaga xorey bay leeyihiin bikulli cudwin min acdaa'ina xubin kasta oo xubnaha iyaga ka mid a sida xadiista ugu timi qofka addoon xoreeya xubin kastaoo xubnihiisa ka mid a naartaa lagaga xoreynaya isagana ayay rabaan baabulcitqi waxay ugu gebagabaynayaan inuu markaa noqdo fiqigaa lasoo bartay citqun min anniiraan mid naarta markaa bisababii layskaga xoreeya inuu noqdaa buu doonaya qolada iqraarka ku gebagabeeya waa xanaabilada iyo inta badan say u badan yihiin iyo kutub kaloo badan oo ahlulcilmiga ahe iyaguna tafaa'ulkay u jeedaan waxaa weeye allahayow kelimadda carabka yaga ugu dambaysa waxaad ka dhigtaa iqraaru bitawxiid man kaana aakhiru kalaami laa ilaaha ila allah dakhala aljanna halkaasi bay ka tafaaulayan adna fiqiga kitaabu dahaara markay ka bilaabaan waxay ku gebagabeeyaan oo ugu dambaysiiyaan kitaabu liqraar oo waxaad arkaysaa iqraar baa gebagabadii ugu dambaysaya iyagoo ka tafaa'ulaya ama ka saadaalinaya inuu ilaahay kelmadda ugu dambaysa carabkooda ka dhigo kelimatu tawxiid marka fiqiga ayaa uu ku saabsan yahay fiqiguna marka la tacriifiyo waa alcilmu biاlaxkaam اlsharciya alcamaliya almuqtasab min aladilati atafsiiliya tacriifka fiqigu waa alcilmu biاlaxkaami اsharciya waa in la barto axkaamta sharciyada ah axkaamta iyo xukumada sharciga u abtirsanaya waa in la barto ee alcamaliya camalka loo tiirinayo ama camaluljawaarix ha noqoto ama camalalqalbiba ha noqotee camalna ku abtirsanaysa axkaamta sharciyada ee camaliga ah ma camalaljawaarix iyo xubnaha camal laga sameeye ha noqoto qowl iyo ficilba ama mid qalbiga laga samaynaya ha noqoto niyadii iyo umuurahaasaynu kaga hadli doonaa marka axkaamta sharciyada ah ee camaliga ah ee almuqtasab markaa markaa cilmigeedana laga kasbaday min adilatiha tafsiiliya adilada tafsiiliga ana waxa weeyaan laga soo kasbaday waa axkaamta sharciyada ah ee camaliga ah ee adilada tafsiiliga ah ee kitaabka iyo sunnada lagala baxay iyo ijmaaca iyo qiyaaska saxiixa ah oo iyaguna kitaabka iyo sunnada daba joogu ah oo wuxuuba ay ku ururayaan bilkitaabi wasunna marka fiqiga taasi baa la yidhaahdaa mawduuca loogu talagalay fiqiga mabaadiulcasharadii kama gaadhayno wakhti badan bay naga qaadanaysaa halkaa midhuun labadaasun baynu kaga gaabsane mowduuca loogu talagalay ee fiqigu u yaallaa waa afcaal اlmukalafiin calaa sabiil اhaalib baa looga jeedaa mogta kuwa yaryarba axkaamtu way gelayaan laakiin waxaa looga jeedaa sida haalibka afcaasha ka soo baxaysa dadka mukalafiinta ah kuwa kale laftooda waa la yidhaahdaa axkaam oo qofka yari dee hadduu iska hadlo dee hadalkiisa waxbaad ku dhisaysaa kulaa tidhaahidu laa xukma lahuna oo la yidhahdo waxbuu ku hadlayoo aad tahid laa ictibaara lahu waa marfuuc lqalam marka dadka khalaa'iqda bani aadamka iyo jinka iyo jamaadaadka kaleba wixii ka imanaya kurtuna aad ku turunturootayna allah ka dhige maadaamuu bani aadam la xidhiidhsanayo oo hadhow aad rabto kurtinka iyo inaad u garnaqdo iyo qofka bani aadamka hadduu ku yihahdo maxaan ugu dhacay dee adaa jiedhay si aad u tidhaahay marka afcaasha qofkan ka soo baxaysa mukalafka ah ayay u taallaa sidaasibaa qofka yaqaana had iyo jeer qadarkiisu u sarreeya waayo wixii qofka ka soo baxayeyba xukunkeedii baa lagaa rabaa hadduu yidhaahdo xalay baan riyooday waa inaad tidhaahdaa riyada xukun lagama qaato oo ma odhanaysid ma haddaad riyadaadii noola timi oo leedahay xukun fiqiya ka saar markiiba xukun fiqiyaad ka soo saaraysa waxaad leedahay sida adilada saxiixaa ku timi qofka hurdaa waa marfuucu lqalam marka waxa weeye riyadaadani si kale oo loo awilo iyo umuuro kaleo waxa weeye istixsaani ahaan iyo qaabab kale wax lagaga baadho mooyaane xukum sharciya laguma dhiso hadduu yidhaahdo anuu hurdo baan soo dhacay oo qof baan dusha kaga dhacayna dee qaanta iska bixi baad odhanaysa marka qofka ficilkii ka soo fulayaba qaabku doona baa kaga soo fuleeya waxa weeye fiqigaa laga rabaa axkaam ahaanteeda in loogu noqdo shaksigu marka uu rabo fiqi iyo axkaam inuu barto intaanu xukum u gudbin sida ibnu shalayba yaro ishaaray wuxuu u baahan yahay ilaa shay-ayn laba shay buu u baahan yahay yaxtaaju lfaqiihu ilaa shay-ayn maalan laba shay buu u baahan yahay kow atasawur masalada suuro dhab ah waa inuu ka haystaa waxaan waa inuu suurayn karaa sida aawadeed baa waxaa dhammaan cuqaladu isla ogol yihiin qof kastaoo caqli leh fadlan can alculamaa culimada iskaba dhaafo ile culimadeegu awal baabay ka yihiin cid kastaoo caqli leh waxay isla ogol yihiin xukmun calaa shayin farcun can tasawurihi shay in la xukumaa waxay ka dhalanaysaa oo ka farac tahay tasawurka iyo hilmaanka ad ka haysato marka kow atasawur waa muhim oo ashyaadii inaad suurayso imanka waynu arki doonnaa de ama hadhow markaynu weyse u gudubno ama kitaabu tahaaraba aynu u gudubno dee tasawur dhaba baynu ka qaadanaynaa waxaan lagaala hadlayo waa inaad tasawur dhaba ka haysataa waa qodob qodobka labaad waa ataqaasiim waa inaad waxaan kala qaybqaybisaa haataada suurada noocana waxaa ka suuragala an yakuuna kada waan yakuuna kada waan yakuuna kada dabeedna mid kasta xukunkeeda hadhow aad fahantaa markaasi baad xukun dhalin kartaa markaad labadaa qodob hesho tasawur shaygii inaad suuro guud ka haysato iyo taqaasiimta inaad fahmi karto haddii iminka lagu yidhaahdo qof muslima ka waran xukumkiisa de qof muslima hortu marka hore muslim waa garanaynaa uu qofka ku dhawaaqay shahaadateynka wax naaqidoo uu ku buriyeyna aanay jirin biijmaaci almuslimiin waa muslim iyadaan camal kale loo shardin mar hadduu shahaadateynkii ku dhawaaqay wax markaa munaaqidoo burinayana aanu ku jebin iyadaan qodob kale lagu xidhin baa la odhanayaa biijmac almuslimiin waa muslim intaa quruu bas muslim ku yahay laakiin markuu xukunku weydiiyo ile wixii waxaa ka baxaya suurooyin muslimka waxaa jira mid xurmo leh iyo midaan xurmoba lahayn oo habaar biiraya haddii si kale loo yidhaahdo mid macsuum ah iyo midaan macsuumba ahayn marka markiiba waa inaad tahdaa muslimkaad igala hadlaysaa muxuu ah hadduu zaani muxsan kuu sheego oo kugu yahdo muslimkaan kuu sheegayaa waa mid guur xalaala soo maray oo misna zinaystay maxaa laga yeelaya dee kaasi weji buu leeyahy taariku salaadka hadduu muslim ka aaminsan yahay labadii qowle ahlu sunnaha oo uu kugu yahdo taariku salaad maxaa laga yeelaya dee waxa weeyaan waxbaad ka odhanaysaa qof qof dilay maxaa laga yeelayaa oo noocii loo dili jirayna ah markaa markuu wax kuu sheego marka koobaad suuradii baad fahmaysaa suuraddu waa qof muslima haye taqaasin buu muslimku baahanaya in lakasii kala saaro markaasaa suurada kuu soo baxda ad xukunkeeda raadinaysa aad odhanaysaa qofkaadi weydiisay soo maaha muslim facala kada wakada wakada soo saa maaha markaasuu ku odhanaya ha dee xukmuhu kada haddaba laakiin muslim xukumkii muxuu yahay ha igu albaabin dee isagoo sida u taagan ee kala saar waa inaad kala gurtaa hadduu ku yahda gaal ka waran markiiba waxaad odhanaysaa hay gaal maxaad xukunkaad ka rabtaa gaalku waa kala duwan yahay xarbina waa noqdaa waxa weeye mid markaa cahdi lehna ama dimi ha lagu magacaabo ama mucaahad ha la yidhaahdo ama musta'min ha la yidhaahdo mid cahdi lehna waa noqdaa marka haddaad i leedahay dhiiggiisu ma bannaan yahay mise ma bannaan xagga dhiiggaad igala hadlayso qofku marka hore wuxuu macsuum ku noqdaa imaa biiimaanin wa imaa biamaanin waa labadaa midu marka isagu iimaan ma lehe halkan iga dhigo gaalkaadi weydiinaysa i leedahay macsuum ma yahay ammaan ma leeyahay qofku labadaa midunbuu macsuum ku noqdaa marka daa'iman waxaa muhima markaad rabto fiqi inaad fahanto laabudda min tasawur marka koobaad suurat lmas'ala si guud haye taqaasiimtana waa inaad hoos u gashaa oo kala fahantaa masaladu qaabkay u kala baxayso markaa kadib baad suurada gaarka ah xukumkeedu kuu soo baxaya lakiin haddaad isku duuduubto fiqi qarboshkan sheegi jiray bay noqonaysaa oo wixii lagu fahmi waa meel alla inaad u socoto markaynu intaa ka gudubno kitaabkeenna fiqiga ee maanta aynu gacanta ku haynaa wuxuu ku saabsan yahay madhabka imaamu shaafici moxamed ibnu idriis ashaafici alqurayshiy almualabiy ayuu ku saabsan yahay madhabkiisaasu ka tirsan yahay madhabka imaamu shaaficina waa min madaahibi ahli اlxadiid ahlulxadiidka oo waktigii hore culimadu asxaabu ra'yi iyo asxaabu lxadiid baa la kala odhan jiray qolada ahlulxadiisku ka tirsan yahi bal waa imaamkoodii weynaa ee fii bacdi alaxyaan hadday carab ku doodayaan carabka shaafici ay ku doodi jireen waa mu'asiskii ka fannin mustaqilin u aasaasay fannigan usuul fiqiga waa caalimkii weynaa imaamu shaafici halkaas wuu abtirsanaya marka ay sidaa tahay uu madhabka ku abtirsanayo isagu sidii halkuu kaga jiro aynu ognahay waa imaam shaafici boqol iyo kontonkii hijiriyadana waa dhashay laba boqol iyo afartiina waa dhintay marka dee isku haab maaha isku wakti maaha inta udhaxaysa waad aragtaa ninka qarnigii labaa taagan iyo ninka qarnigii sagaalaa taagan inta udhaxaysa waad aragtaa laakiin madhabka isaga ah ayuu u abtirsanaya madhabna sidiisaba wuxuu u taraa wax oo waxa weeye wax ka ifsada man lahu cilmun qof cilmi leh qof cilmi leh buu madhab wax u taraa sidaa aawadeed ayaa imaamu raafici waxa uu ka soo raray caalimkii can abilfatxi alharaawiy inuu yidhi caamatu asxaabina waxay ku tageen ana alcaamiya laa madhaba lahu qofka caamiga ahi madhabba ma laha imam raafici oo min aimati الshaaficiya waynu u tegi doonaa waliba shaykhaynkii mutaahiriinta ah ayaa markaa mid ahaan ah ayaa wuxuu tilmaamayaa abi fatxi alharawi alimaam الshaaficiy اlkabiir wuxuu ka soo rarayaa dhammaan asxaabta shaaficiya inay ku tageen alcaamiya laa madhaba lahu qofka caamiga la yahda madhab ma leh isagu marba waa wadaadku u yimaadaa waayo ilaahay qur'aanka waxa uu ku tilmaamay fas'aluu ahla اdikri in kuntum laa taclamuun waar culimmada wax weydiiya haddaydaan waxba garanay marka isaga xilkiisu waa marba wadaadka uu la kulmo inuu yidhaahdo ataxiyaadkii dhaxaan ilaa we shiikhow maxaan yeelaa ka meesha ugu cimaamadda weynuu marba arko waa inuu wax weydiiya madhabkuu doonaya kaasi ha noqdo wuxuu doonayana hau fatwoodo isaga xil wuxuu ka saaran yahay marka isagu madhab ma leh marba waa ninka u fatwoodo madhab haddaba wuxuu wax u taraa oo wax ka ifsada cid aqoon leh cidda aqoonta leh ama aqoonta baranaysaba haddii si kale loo yidhaahda wax baranaysa waxa uu masalan u leeyahay fawaa'id dhinac marka laga eego fawaa'id buu tamadhubku u taraa inuu madhab yeeshaa waxbay u tartaa dhinac marka laga eego dhinac marka laga eegana mafaasid bay noqotaa marka waxaa loo baahdaa si bicilmina in loo kulmiyo dhinac mafaasid bay fawaa'id bay ka yeelataa oo atadaruj اlfiqiy marka fiqiga koritaankiisa laga eego iyo sida ayar aayar ile cilmigu wuxuu u baahan yahay arifq rifqi iyo dhimrin buu u baahan yahay rifqiguna shay kasta waa hagaajiyaa sida adilada ku timi marka cilmigu ayar ayar buu u baahan yahay marka taa waxba uu kaaga taraya oo markaad iminka mukhtasarkan had iyo jeer qolyaha mukhtasarka soo gelinaya meesha safiinahay ka horaysiiyaan danka labaad bay ka dhigaan markaa dambey hadhow ama muqadimat lxadaarima iyo halkaana usii gudbaan qoloba sibay wax u tartiibisaa qolo safiinahaya markay soo dhigtaan abi shujaacay ku xejiyaan markaasay cumdatu saaliga raacaan markaasay manhaajka halkaa uga gudbaan oo saddexdaa ka dhigaan oo saddexdaa derajo kaanamaa dugsi dhexe dugsi sare iyo jaamicad oo markaa jaamicaddii oo noqonaysa manhaajka qaab noocaasoo kale u socdaa qaarkood markay ka yimaadaan safiinaha had iyo jeer safiinuhu waa furaha safiinatu najaa iyo safiinatu salaagiisa la socda maalan waxay sameeyaan waxay markiiba markay safiinaha ka yimaadaan ee abishujaaca ay markaa soo gaadhaan waxay ku xejiyaan zubadka ibnu raslaan ayay ku bedelaan halkii cumdatu saaliga kadib bay manhaajka u tallaabaan qaarkoodna ilaa toddoba derajay mariyaanoo irshaadka manhaajkana ka sii dambaynayo oo hawlaa dhacaya laakiin hadalkaan doonaya inaan koobo oo inaan masaa'isha hoos usii gala ma doonayo marka dhinacaa faa'iiduu ka leeyahay dhinac labaad faa'iiduu ka yeesha oo daalibulcilmigii tartiibkii cilmiguu ogaanaya dhinac labaad faa'iiduu ka leeyahay oo hiqatu biaqwaali alculamaa kalsoonida lagu qabo culimmadan qowlkeeda oo marmarka qaarkood qowl aan imaamkuba lahayn ayaad arkaysaa wa nusiba fulanu ilaa kada weligii ma odhan imaamulmaalik waxaa loo tiiriyey sidaa imaamushaafici baa sidaa loo tiiriyey imaamu hebel baa sidaa loo tiiriyey marka madhabku wuxuu kaloo fawaa'iddiisa ka mid ah qowlkan inaad ku kalsoon tahay waayo madhabka rag ragaa u shaqeeyey dabeedna qowlka imaamu shaafici loo leey loo tiiriyey aanu lahayn markiiba way tuurayaan waxay odhanayaan wanasaba bacdu alculamaa ila ashaaficiyi kada wahada laysa marka haabitan canhu ma aha mid ka sugan way ka lalinayaan ila rag baa madhabkii u shaqaynaya dabeedna qowlka lagu yahda shaaficiyaa tidhi ama maalikiyaa tidhi ama xanaabilaa tidhi ama xanafiyaa tidhi iqadaana waa laga helaa oo dhinacaana faa'iidu ka yahay oo waa qowl in badan la soo bisleeyey oo laleeyahay waa sidaa taana dhinacana faa'idu ka yahay dhinac kale faa'idu ka yahay oo madhabku maadaamoo la taxriiriyey dariiqay u maraan fatwada fatwadoodu fawdo maaha marka inaan arrinku kaa yara fawdoobin oo aanu fawdo kaa noqon halkaana talfiiqul markaa aqwaal aan la samaynin aqwaal laysu keenayo oo cid qabtaba aan la garanayn masalan iminka madhabka shaaficiyadu waynu arki doonaae waxyaabahay qabaan waxaa ka mid a waysada iyo istijada kii la doono in la horaysiiyo kii la doono in la horaysiiyo madhabka shaaficiyadu waa sidaa haddaad doonto intaad iska weysaysato ayaad xubin tarankoo mar dhaweyd aad kaadiday oo kaadidii ku qallashay ayuunbaad intaad xabad galoo fa gashato ayaad xubinkana caarada umaydhaysaa oo istijadiina saa noqonaysa oo istijadiina la imanaysa weysadaa horraysa ma aragta istijadaa dambaysa haddaad doontana istijadaad horraysiin waa sida qaalibka imanka aynu weysaysanay sida kalena waa bannaan tahay markaasaad hadhowna weysada dambaysiinaysa ka waran haddii mid kugu yidhaahdo xabad galoofa gacanta la gelin maaye gacantoo mudhuxsan adeer maxaa kaa galay ayaan ku maydhayaa xubin tarankayga waxaynu odhanaynaa ayi madhabin tantami ilayh qawlkaa hortu yaa qaba ma diidanin inuu jiro oo qowl sidaa qabaa jirayo ma diidanin laakiin tusaalaan idinka jeedaa markiiba ka dhegaysan mayno waxaynu odhanayna warheedhe shaaficiyadu istijada in la dambaysiin karo way qabaan sax kugu raacna waa qodob laakiin waxay qabaan gacantu in xubin taranka haddii lagu taabto ay jebinayso weysada weysadii hore aad u weysaysatay digada noqonayso man masadakara falyatawadal markaad leedahay iminka dib baan isu taabanaya gacantayda mudhuxsan baan ku maydhayaa yaa kugu yidhi weysadu way kuu jirta xaggaad xanafiyadii odhan jirtay xubin taranka haddii la taabto weysada ma jebiyo iyo shaaficiyadii isugu baraxday haddii xanafiyadu ku leeyihiin istijada waa la dambaysiin karaa kugu raacnayo dhibaata ma jirto waa sax weeye taasi waa yeelayna haddaad aqwaal cid ahlulcilmiga oo kaaga horraysay qowlkani jiro oo aad tahay madhabkii ibnu mundir madhabkii imaamu thawri madhabkii masalan sufyaan thawri baan ujeedaa imaamu thawri iyo masalan awsaaci aimadii la midka ahayd iyo aimadii kale abathawr iyo ciddii la mid ahe iyaguna madhabka shaaficiyada haba dhinaca uga abtirsadeenbe waxa weeyaan iyaguna aimada la yaqaana ee madaxa bannaan aha waa kaa yeelaynaa yaa qaba su-aashaasaynu daba dhigayna mise qowl talfiiqoo aan cid tidhiba jirin baad rabtaa inaad shaaficiyana in ka soo qaadato kana in ka soo qaadato isugu kaaya badhaxda nagadaa badhaxa laa taqul qowlan laysa laka imaam qowlaan imaam aanad u lahayn ha odhanin oo axad imaamo kaaga horreeyey aanu jirin oo aad isku soo qaydiyo qoortoshay dee naga daabaynu leenahay waa talfiiqii ay diidi jireen a'immadu marka masaladan miaal baan uga jeedaa ee idima lihi macnaa ma jirto miaal baan uga jeedaa wa sha'nuna laa yuctarad lmiaal id qad kafa alfardu wاlاxtimaal marka dhinacaana tamadhubku faa'idu ka yeeshaa oo inaad qofka qowlkiisa waxa weeye inuu iqaba lagu qaato la yidhaahdo waa qowlkii hebel waayo madhabkii dariiquu u maraa fatwada markay doonaan bay ku odhanayaan waxa weeye qowlka fatwada waa masalan waa hebel baa leh imanka masalan markay iskhilaafaan imaamu raafici iyo imaamu nawowi oo kale waxay hormariyaan imaamu nawowi daliilba uma eegaan imaamu nawowi bay hormarin waa qaacidada u taalla moogta oo daliilba uma eegaanta anaa ku biirinaya de iyagu marka hore u arkaan inay daliil kusoo dhiseen lakiin halkan oo kale daliilba u eegi maayaan waxay odhanayaan hadday iskhilaafeen labadii sheekhayn imaamu nawowi hormari sheekh almadhabka bilaa munaasic wa isaga mar haddaanay muta'akhiriinta ka dambeeya qowlkiisa aanay daciifin ama marmarka qaarkood haddii labadooduba iswaafaqaan labadoodaa la qaata haddaana a'imada ka dambaysa muxaqiqiinta laftoodu aanay odhanin labada sheekhba waa gefeen masaa'il qaababkaasa mooyaane iyagu tartiib bay marinayaan marmarbay ilaa sagaal shiikh kala dambaysiinayaan oo ku odhanaya marka koowaad hebel qaado hadday kalena hebel sii qaado haddaad kaa weydina hebel qaado marka itaalka waxa weeyaan fatwadii aad fawdo isaga dhiibi lahayd halkaa uu kaa qabanaya oo markii waxa laga yaaba inay kuyaan yaa qaba qowlkaa marka soo odhanaysaa imaamu nawowiya baa iskhilaafay raaficiyo raafici baan qaatay mise ku odhanaya xaq uma lihid inaad markaa daliil la soo baxdo tahay si baana xaq ugu lahayn wadaliilu macahu haddaad indhaa shidato mooyaane waxa weeyaan xaggii madhabka waa kaa garjoogaan ma qaadan kartid bay ku odhanaya way ku waabinayaan moogta marka dhinacaana tamadhubku faa'iidu ka yeeshtaa laakiin wuxuu leeyahay mafaasid aada u qaab daran oo haddii aanad ka baraarugin waxa weeye aada lumayso ayuu isaga laftiisu leeyahay mafaasiddiina waa inaad garataa si aad madhabka xaqa ahi kuugu soo baxo marka dariiqada toosan aad u marto maala waxaa ka mida taqdiimu aqwaali اlculamaa calى nusuus aqwaasha culimada in laga hormariyo nusuusta waa mafsada qolyaha tamadhubka ku yaala ay ku dhacaan sina aanay uga badbaadin laakiin indhaha markay soo shidanayaan ku odhanayaan kuma dhacno way ku dhacaan shaki ma leh waayo gebigooduba maadaama waxaan la kala tartiibiyeyba culimo tahay imaamu shaafici masalada hadduu nasgareeyan lama khilaafi karo oo imaamu shaafici simaan loo khilaafay heer kastoo caalim uu yahay isagaaba ijmaac ku soo raray oo le ajmaca alumma calaa man istamanat lahu sunata rasuli lahi sala allahu alayh wasalam lam yadaxa liqowli axad ummaddu dhammaan waxay ku kulanta waxa weeye cidda ay u caddaato sunada nebi moxamed sala allahu alayh wasalam axad kale qowlkiisaa inaanu uga tegayna hadalka nebi moxamed qaadanayo isagaaba taagane marka haddaan dhahda imaamu shaafici le cid cilmiga wada koobtay ma jirtee cid kastoo culimada ka mida waxna waa ku gefeen waxna waa ku saxmeen macsuum maaha haddaan idhaahdo imaamku maca jalaalati qadrihi aanaan waxba ka gaadhayn laakiin masaladaa wuu seegay macnaheedu miyay tahay isagana qowlkiisu inuu wada xaq yahay anna waxaan idhaahdaaba wada baadil tahay manaa maaha ma suuro kala isagoo aanan cilmi waxba ka gaadhayn mas'ala waan ku saxmaya marka haddaan idhahdo nebi maxamed baa sidaa yidhi qowlkan imaamkuna waa khilaafsan yahay imaamkuna isagaaba yidhi idaa saxa alxadiisu fa huwa madhabi haddii xadiisku ansaxo aniga madhabkayga wey ti hadar maxaad ka rabtaa anugu xadiiskana qaatay laakiin ragga muqalidaة اlmadaahib iyo mutacasibaة اlmadaahib iyo kuwo badan oo tamadhubka u ololaynaya masaladaa sideeday u dhex fadhiyaan bal markiiba waxa la isku dayayaa in xadiiska la awilo oo ama aayadda meel kale loo jaheeyo oo waxa weeyaan fahankan gaaban ee halkan dhowoo qura lagu soo gaabsado oo imaamu shaafici xitaa haddii la yahay hore looga gudbi waayo oo taabiciinta iyo taabicta aimadii salafka ee hore loo tallaabi waayo halkan dhexe lagugu qabto cunaha marka horta mafsadadaa weyleeyo waana tacasub qaab daran oo taa waa inaad ka digtoonaataa oo mar kastaba calaa ra'si walcayn waa inay kuu saaran yahay kitaabka iyo sunnadu aqwaashan culimada isticaana iyo kaalmaysigun inay tahay waa inaad fahantaa iyo wasiilo aad rabto inaad kitaabka iyo sunnada ku fahanto wax kaloo ay yihiin aanay jirin qowl xujaahina haba yaraatee aanu jirin cid fowqal ku leehayna aanay jirin madhab xaqu ku ururaana aanay jirin ee madaahibtu xaqu ku firiirsan yahay taasi waa mafsado had iyo jeer ay ku dhacaan waxaa kaloo ka mid ah tacasubkaa ay xaqdarrada ugu tacasubayaan wuxuu sameeyaa markaa maalan cadamu tamyiis bayna asunati walbidca in la kala sooci waayo sunnadii iyo bidcadii sunnadii iyo bidcadii waayo maxaa kugu dhacaya shiikh baa laguu qadiso cerka la gaadhsiiyey moogta shiikhii marka cerka la geeyey shiikhani waxaa dhici kartaa inuu ashcari yahay waa madhabka laakiin waa waa heers ama muctazili yahay waana madhabkii shaaficiyada tusaalean tusaalaha shaaficiyadan ku bixinayna maadaabuu kitaabkani koodii yahay waxaa dhici karta waayo waxay yidhahdaan markay madhab sheegayaan sidiisaba madhabku wuxuu kulmiyaa fuqahada madhabkaah iyo mutakalimiinta madhabkaah iyo suufiyada madhabkaah iyo anwaacda kale ee culimadu leedahay madhabkaah shaaficiyadii suufiya ka buuxda waana madhabka waana aimadoodii laqabadama yeedhaataanka ahay culimo ahlu sunnaha ku jirto fara badan waana madhabkii ashaacira iyo maaturidiya muctazila ku jirta waana madhabkii jahmiyadii baa ku jirta waana madhabkii macnaha madhabkii ma laysugu wada yimi hadhowna maantaba ma lagu ammaanayay shaykhaynku waa hebel iyo hebel hebel iyo hebelka waxa laga yahay in caqiidadooduba leexsanta ee fiqiga unay ku fiican yihiin oo halkay madhabka ay ka yihiin ay fiqiga tahay adigii garan mayside wixiisaba waad soo qaadanaysaa shiikha madhabkuna ee marka lagu ammaanaynaa markiiba markuu bismi illaahi raxmaan araxiim ka bilaababa caqiiduu kula gelaya oo iminka ibnu xajar alhaytami alfaqiih almaki iyo maala shamsudiin ramli aabbihiina shihaabudiin ramli baa la yahdaa labadoodu iska kaageline shamsudiin ramli saaxibu nihaayat lmuxtaaj waa labada ay yidhaahdaan shaaficiyadu qamarayn bay leeyihin labadooda kitaab qamarayn baa la yahdaa kutub badan bay leeyihin laakiin tuxfat lmuxtaajka iyo nihaayat lmuxtaajka manhaajka labaduba sharacen qamarayn baa la yahdaa waa labadii dayax wey dayax iyo qorax wey halkaa taagan keebaa la hormarinaya waa lasku khilaafaa laakiin waa laba qamarayn labaduba waxa weeyaan waa ashaacira weliba markaasay meelaha qaarkood ugu simbiri dhexanayaan caqiidada si aan sinaba loo aqbali karin ay digada ka samaynayaan marka horta tamadhubku wuxuu kaloo keenaa inuu xaq iyo baatilka iyo culimadii cid aad ku sii xidhataba aada u fahmi weydo oo haddaanad baraarug lahayn oo aanad caqiidadiisana adoo ka digtoonaanaya fiqigan iyo masaa'ilkan madhabkii imaamu shaafici uun waddadiisii ah ile imaamu shaafici muctasilina ma ahayn ashcarina ma ahayn waxa wey maaturidina ma ahayne wuxuu ahaa caalim ahlu sunne oo markaa salafi dhaba ah ayuu ahaa oo wax doodahay aanay ku jirin markaa kan dambe ee caqiidada leexsan la yimi fiqigana ka qaado caqiidadiisana ka digtoonayo balaayadan u shubayo aliimaanu tasdiiqun taasunuu ku hayo inta halkaa kaga tegayo ou camalku leeyahy kumaba jiro binas ku odhanayo ou barhiidhayo markiiba ka baydh waa inaad fahmi kartaa markaa mafaasidda maxaa ka mid ah waxbaa la isugu kaa soo barxaya shiikhaaga shaaficiga mid waa muctasili mid waa ashcari mid waa matur kulluhumna waa min ala'imati ashaaficiyati alkibaar alladii laa qubaara calayhim halkana salafigii baa waxbaa isku dhex barxamaya taasina waa mafsadada ay leeyihin u baahan daalibulcilmigu inuu dhaaf markaa soo furo wax eego waana runtii arrin qaab daran oo kuwo tamadhubka ku yeedhaya fii casrina waa waxyaabaha ay wataan waa ka mid inay bidcadooda ku hoos qariyaan si loo yidhaahdo fulaan maala waa caalimun shaaficiyun dabeedna ay hoos yimaadaan alsalafiyu waalxizbiyu waalashcariyu wasuufiyu dhammaan ay u hoos yimaadaan waayo shiikii madhabkaa looga dambaynaya mogta dabeedna wuxuu ku leey may taqaanaa markaa ta waa ku aqaanaa de bas iga dambe haddaba de haye bidcada ka bax waaye markaa waa dhibka ay leedahay waa ka mid tamadhubku wixii baa laysugu kaa soo barxaya dabeedna si allaaliya si aad ka sii yeesho ma jirto waxaa laga yaabaa shiikha ri'aasada fiqiguba ku dhammaatay inuu muctazili yahay ee kursigii shaaficiyadaba ku fadhiista ee la odhanayo hebel lagama dambana yidhaahdo waa muctazil isnacay dadna wuxuu ku leeyahy cidda igama daba tidhaahdo dee waayahaye cidibaya kaa daba odhanina kuba daynaye imaamu shaafici kitaabkiisa umka saddex iyo konton me saddex iyo afartan cafwan saddex iyo afartan kitaab ayaa fiqi ka ah kitaabun kada kitaabun kada markuu lahaa waa saddex iyo afartan intaa in ku dhow dhownaa waxa weeye waa fiqi muqaaran iyo umuuro kaloo la mida marka intan yaruune saddex iyo afartanka ah intaad soo qaadatay wax ka mid ah oo weliba iyadana intaasoo meelood a isugu khilaafteen xaggaad halkan dhexe iigu haysaa ee shiikha markuu ka hadlayay umuuraha caqiidada iyo markuu a'immadii saxaabada masalan qaarkood u garnaqayey sida cali ibnu abi aalib iyo masalan ibnu mascuud oo kale ama waxa weeye ibnu abi layla iyo abi xaniifa u garnaqayey ama isagiiyo shiikhiisii ay garnaqsanayeen ee uu dooda ka furayey masaa'ilka isagiyo imaamulmaalik taliifka ka sameeyey iyo shiikhiisi kale maxamed bin xasan ushaybani uu soo daynayey munaadaraadkooda iyo cilmiga ee uu masalan awsaaci oo kale kitaabka khaaska ah siiradiisa iyo axkaamtiisa ku saabsan wax badan ka alifay kutubtiisa xagaad u ihdaarinaysa cilmigiisii kaleo dhama intaan tuuro ila umka shaafici intuu ka kooban yahay waa mawsuuca cilmiya fiqi maaha fiqi qura maaha waa mawsuuca cilmiya oo usul nooc kasta halkaa taala marka mawsuucadii xagaad in yaroo saddex iyo afartan kitaabahun intaad ku xariif noqotay caqiidadii shiikhana u lalisay wixii kaluu cilmi meesha dhigay iyo san nusuusta iyo kitaabka loo kala horaysiy iyo qaabka wax loo gala wixiiba intaad qubtay adigu aad ka qaab kale oo aanan fahmaynin oo mutaakhiriini la timi aad shaafici ugu ilsaaqinaysaa ugu dhejinaysaa markaan ku idhaa naska imaamu shaafici fi kitaabi um kadaana aad leedahay maad fahmina iska daa horta waxa weeye taasina waa mafaasideeda waa max la odhan karo waa ihdaar camal aakhariin bal wa camal imaamihim nafsahu imaamkooda laftiisii bay camalkiisii kitaabkiisii in yar ka soo qaateen intii kale way tuureen camalkii aimada kale sunadana way tuurayaan iminka masala ibnu xasmi aظaahiri kuwo badan baa waxay iminka rabaan inay yidhaahdaan maalmihiinan oo maalmahan oo tamadhubka iyo sheekadiisu maji nagu dhex wareegayso meel daran iyo meel daadays maji meel lagala yimi qaar baa waxay rabaan iminka inay yidhaahdaan ibnu xasmi aلظaahiri khilaafkiisu laa ictibaara lahu qolooyin hore odhan jirayna waa jiraan laakiin aimada sunnada ee ahlulinsaafka ah waxay tilmaamayaan kitaabkiisa sinaba inaan looga maarmi karin imaamu dahabi siyaru laclaami nubala tarjamada markuu u tarjamaynayey ibnu xasmi aلظaahiri cali ibnu xasmi aلظaahiri markuu u tarjamaynayey waxa uu tilmaamay kitaabkiisa muxallaha iyo kitaabka ibnu qudaame ee muqniga waa madhabka xanaabilada laakiin madhabka dee kuma saabsana kitaabku waa fiq lmuqaara waxa weeye wax la mida inaan la alifin buu sheegay gebigoodaba wax la mida lama alifin buu wuxuu ka soo rarayaa kuma wuxuu ka soo rarayaa hadalka isagu ma laha eh suldaan lculamaa iz ibn markaa cizudiin ibnu cabdisalaam suldaan lculamaa buu ka soo raraya markaasuu imaamu dahabina qabtay hadalkiisi oo tacliiqiyey markaasuu run buu sheegay waxaan laakiin ku darayaa sunan اlkubraa lilbayhaqi iyo tamhiidka ibnu cabdilbar ibnu cabdilbar xaafid اlmaqrib kitaabkiisa tamhiidka afartaa ninka dhigtaa shaki ma laha buu yahay si dhaba u dersaa inuu caalimun xaqan yahay bu siyar alaclaami nubala markuu tacliiqinayay markaa ninka maanta raba ibnu casmi aلظaahiri kitaabkiisa muxallaha ee la og yahay cilmiga dhex yaala inuu si yar u ihdaariyo bisababi madhabin oo kaasi yuu la haystaa markaa yani qowl fiican maaha bal aimada sunnada oo madhabka shaaficiyada iyo madhabka xanafiyada iyo madhabka maalikiyada lowlaa markaa aanu hadalku dheeraana waynu soo naqlin lahayn iyo madhabka xanaabila mid kastaa waxay soo naqlinayaan in waxa weeyaan cid kasta oo qowlkoodu sugnaaday bimutawaatirin kalmadaahib alarbaca aw bishuhratin kaaqwaali bacdi alculamaai اlukhraa aw biariiqin aaxaadin صaxiix ama ariiq aaxaad oo صaxiixa in qowlkooda la qaadanayo binas bay saa ku odhanaya qaarna waxay rabaan inayna yidhaahdaan afarta madhab unbaa loo khidmeeyey ragga kale looma khidmayn waxaanu leenahay afarta madhab imaamu shaafici oo qura intuu u khidmeeyey intaan madaahibtan afartaaba ahayn sida ibnu abi leyle iyo awsaac iyo intuu u khidmeeyey qowlkiisa umka ku keenay qowlkuu umka ku keenay imaamu shaafici ee la garanaya cidda tidhi oo kaasi haddaanu qowl ahayn hadda ayaa la qaadanaya maxaad afartanuun u soo koobaysaa qowlka waxa weeyaan a'imadii hore ee sunnada ee si nas a loogu soo naqliyey mudawanada iyo kutubta imaamulmalik muwadaca iyo kuwa la midka ah xaggee loo qubaya marka tacasub shadiida bay leeyihi xaqu wuxuu yahay inaad kitaabkiiyo sunnada qaadato kuna qaadato bifahmi salafi اlumma kana qaadato marba culimadaada cidda kuu culimo ah waayo shaksigu culimmadii dhimatay kutubtooda iyadoo la duraasaynayo misna culimmadaa hore kutubtooda waxaa lagu fahmaa bifahmi culamaai اlumma fi dalika alcasri casri kastaa culimmadiisay leeyihin tamadhubkani wuxuu luminayaa xitaa culimmadii casriga ee lajna daa'ima iyo kuwa la midka in la yahda waa xanaabila laysuu bishaaficiyiin dabeedna laga jeesto ila tamadhub baa la bilaabay waa aafa culimo kastaa casri kastaa culimmadiisuu leeyihin in culimadaa casriga la tixgeliyaa waa muhim in sha allahu tacaala kelimadaasaan muqadimo inooga dhigi waktigii baa inaga dhacay in sha allahu tacaala kitaabka oo caadi aynu u laqbaynaynana berita bay inoo ahaanaysaa lakin waxaanun ku talinaya alkitaab wالsuna calى fahmi salaf اlumma biwasitaة اlculamaa fi dalika alcasri waa kitaabkiiyo sunada in la raaco madhab gaara maya laguna raaco fahamkii ummaddan qaybteedii horeysay oo loo dhexdhexaysanayo culimada casrigaa joogta waayo ilaahay ma odhanin fasaluu marka maala faqra u kutub alula ma lama odhan fasaluu ahla dikri baa lay qofku markaanu aqoon lahayn culimadiisuu weydiinaya casri kastabana culimay leeyihin culimadaa waktigaasaa la tixgelinaya oo la odhanaya miya ku hagaagsanaya manhajkii salafka horta miyaan khaldanaya mise waan leexda masaladaa iyo masaladaana shiikow see loo gelaya sidee wax loo baranaya marba culimada casrigaa kuu joogta ee biariiqati salafiya ku sugan ayuunbaa wax laga qaadanaya ahlulbidac madhabkay doonaanba ha noqdeene waxa weeyaan laysuu biculamaa'in rabbaaniyiin abadan halkaa haynoo joogto wallahu subxaanahu wataala aclam